Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay markaasi muddooyinkii dambe samaynaysay horumar dhanka bilicda ah iyadoo burburkii dowladdii dhexe dalka kadib Kismaayo ay yeelatay laamiyo cusub kuwaas oo muhiim u ah bulshada reer Kismaayo waxaana dhanka kale magaalada Kismaayo laga hirgeliyey biyo mareeno kuwaas oo baahi ay u qabtay magaalada oo meelaha qaar biyo fadhiisan jireen maamulka degmada Kismaayo ayaana digniin u diray dad qashin ku shuba biyo mareenada wadooyinka waa kan Cumar Cabdulaahi Maxamed Faraweyne gudoomiyaha degmada Kismaayo arrimahaasi ka hadlaya waxaa kaloo soo noqnoqotay waddooyinkii la dhisay oo quruxda badnaa dadku dhulkii drinajkii loogu talagalay inay biyuhu maraan qashin baa lagu shubay waa nasiib darro waddo qurux badan oo lagu dhisay oo gurigaa hortiisa drinajkii la maray biyaha kaa qaadi lahaa inaad qashin ku shubtid oo qashinka ciddii qaaday aada u dhiibin iska ururin arrintaasu lama aqbalayo waxaa kasoo bixi doona ganaax horena ganaax baa uga jiray haddana waa kasii laba jibaaraynaa waxaa kusoo badatay meelihii loogu talagalay dadku inay maraan oo seed wooka ahaado baabuurkuna meel loogu talagalay biyahana meel dadkana meel iyadii in baabuur la dhigtay waa mamnuuc waa la ganaaxayaa talaabana ay ka qaadaan lama ogolaan karo taraafikana waa ka wada socnaa hawshaas waa in la wada sameeyo isla meeshii dadka loogu tagay qof baa degay oo miis dhigtay oo shaah u gatay qayb ku gadatay oo waddadii marka qofkii xaggee maraya waa inuu gaariga meeshuu maraya maraa si gaari ugu dhaco arrintaasuna waa mamnuuc lama aqbala waana tallaabo laga qaado dhammaan guud ahaan waxaynu u baahan nahay shacabka reer kismaayood inaynu magaalada kismaayo qurxinno oo ka dhigno magaalo nadiif ah magaalo la tartanta magaalooyinka adduunka waa la tartamayaa waxaa lagu tartamayaa bulsho walba waxay qabsatay waxaynu u baahan nahay inaynu noqonno bulshooyinka adduunka ugu horumarsan inaynu gallo waynu samayn karnaa waxay u baahan tahay isku duubni xilkasnimo iyo qofku inuu ka fakero dhulka inuu leeyahay oo magaalo magaalaysii tahay